wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa sheegaya in jabhadda amxaarada ee faano ay weerar culus ku qaaday xero lagu tababarayay ciidamo ka tirsan dowladda itoobiya oo ku taalla gudaha dalkaas war ka soo baxay faano ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadkooda ay weerar ku ekeeyeen xero tababar oo ku taalla magaalada goonjab ee waqooyiga adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya xeradan weerarka ay ku qaadeen jabhadda faano ayaa sheegtay inay ku sugnaayeen kumanaan askari oo ka tirsan ciidanka xabashida itoobiya kuwaasoo u kala qaybsamay wax la dilay qaar la dhaawacay kuwo naftooda la baxsaday oo isaga cararay fagaaraha dagaalka waxay intaasi ku dartay in weerarkan culus ay kusoo furatay hub iyo saanado milatari oo saldhigga u yiilay ciidanka itoobiya ayna gacanta ku dhigeen askar maxaabiis ah dowladda xabashida itoobiya ayaa waxa ay wajahaysaa dagaallo culus oo dhiig badan uga daatay kuwaasoo ay u geysanayaan jabhadaha kala duwan ee ka dagaalama dalkaasi iyadoona xukuumadda abiy axmed awoodi weysay inay soo afjarto jabhadahaasi dagaalka adag kula jira dowladooda